haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne islamarkaasina qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ku dhiiraday inay samaystaan fursado ganacsi iyagoo furtay maqaayado yaryar oo lagu kariyo shaaxa iyo raashinka shaqadan ayay ka maareeyaan caruurtooda iyaga oo ka bixiya qarashaadka waxbarashada iyo waxyaabaha kale ay u baahan yihiin qaar ka mid ah haweenkan ayaa reediyo baaluul uga waramay sida ay u shaqaystaan maasha allah boqolkiiba boqol nolosha reerka aada uga maareeya waa shaqo markaas aan fahmay aan aaminsanahay aan isleeyahay waad maxay ahayde waad iskaga noolaan kartaa ama ku ilmo korsan kartaa isleeyahay shaqadan hadda waa fahansanahay inaan kasii shaqeeyo waan ku hami weynahay aada kulul oo markaasayda naftaada aad markaasayda aad oo dhibaato kasoo gaari karto waana u bareernaa markaasayda waa shaqo aan markaas aan u bareernay canjeeradoo kale waa si lamid eh waa dabkiyood kor fadhisid oo isagana kusoo laacayo huwaar keliya ah maxay ahayd cambuuladan waa intaad isku dartaaba ka tegi kartaa oo xoogoo usoo jiireynin laakiin labadaas labadaas ugu daran uguna kuleel badan intaa ka shaqaynayno
waxaa wahay shaqada ceeb maahan oo waa la shaqaystaa marka haddii aa la shaqaysto aniga shaqadaasaan waxaa iri meel rorogiyo waa kuu dhaantaa
haweenka ku dhagaysanayo oo aan shaqaysanaynin maxaa fariina ama talaa u soo jeedi lahayd waxaan u dhiibi lahay dadkaas waxaawahay inay shaqaystaan oo haddiiba laga tegay oo shaqadaas wax kaleeto ay qabtaan waayaan shaqadaasha ku biiraanaan isdhehi lahaa adi markaa shaqadaada qabanaysid maamo maadaama aad tahay qof baahiyo gaar qabo ma jiraan caqabada aad kala kulanto shaqada xaggeeda waa kala kulmaaho shaqada marna waa la waaya marna waa la helaa markii la helana waa kaas markii la waayana waa iska nasiibo haddana waa maxauhay calafkaa iska jiro shaqada shaaha waa fiican tahay dhib qofkii dhibka arkay oo u bartay hadda qof waxaad u baratid way fiican tahay ma garat waa la qabsado marka
quraacday subaxdii cuni lahaayeen iyo habeenkii cashadooda waan ka diriteeyaa maasha allah alxamdulilah marka hooyooyinka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ubadka waa muhiim inay caruurtooda iska dayicin ay caruurtooda maxaan kuu sheegaa dhexda u xirtaano haddii la qabo hooyadii la qaba iyo hooyadii la furaba caruurteeda inustaas ay isugu ahaadaan ay caruurtooda u halgamaan haweenkan ayaa tusaale u ah in hooyooyinka soomaaliyeed markasta ay door ka qaataan maareynta qoysaskooda inkastoo ay jiraan haween kale oo shaqo la-aan ah kuwaasi oo weysan meel ay wax ka bilaabaan si ay u gaaraan isku filnaansho